Waxaan ka dhigtay iskuulkan Al Azhar Kuyaalo Gaarisa waxaa maanta noqday wiilka u horeeya oo Northeastern almost Northeastern province waxaan helay A oo 82 points Kenya dhan waxaan ka ahaa number 14 waxaan maanta ku faraxsanahay in aan natiijadaas aan helo waa waxaan u soo dadaalay oon habeeniyo badan aan u seexanin waxaan meeshan uga mahad celinayaa macallimiintayda oo mar walba i garab taagnaa macallimiintaydii oo waxay soo bareen macallimiintaydii oo mar walba ina aniga horumarkayga ka talinayeen aan u mahad celinaya midda kale waxaan u mahad celinayaa waalidkayga oo mar walba i garab taagnaa waalidkayga oo mar walba i support gareynayay oo mar walba igu riixayay akhriskayga marka ilaaha ajriyo xasanaada ka siiyo aniga waxaan rabaa inaan noqdo pilot diyaarad duuliya hadda waxaan bilaabayana ma ahan oo waxaan hore usoo bilaabay oo mar usoo dhigtay haddana waxaa soo hartaba un inaan yani inaan sii wado oon kariyagaan si fiican usii galo waxaan rabaa soomaalidu way ku yartahay dadka duuliyaasha diyaaradda waxaana riyadayda ay tahay in soomaaliya national airline inaan mar dambe gadaal usoo celino insha allah